khilaaf cusub oo siyaasadeed ayaa ka dhashay dib u eegistii ansixinta lagu sameeyey afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka soomaaliya maamul goboleedka puntland oo horeyba uga digay in la boqongeynayo nidaamkii federaalka ayaa sheegay inay aqoonsigii kala laabteen hay-adaha dowladda federaalka puntland waxay sheegtay inay tahay dowlad madax bannaan ilaa laga helayo dastuur heshiis lagu wada yahay aftina loo qaado oo puntlandna ay qayb ka tahay waxay intaas ku dartay inay si toosa ula xaajoon doonto beesha caalamka iyadoo kala hadlaysa danaha puntland maalmo kadib markii mowqifka puntland soo baxay ayaa wasiiro ka socda puntland waxay magaalada aadisababa kula kulmeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka etoobiya taasi oo ka sii caraysiisay dowladda soomaaliya federaalka ah oo awalba etoobiya isku maandhaafsanaayeen isfahamkii ay galeen somalilan iyo etoobiya kowdii bishii janaayo ee sanadkan soomaaliya waxay amartay inuu dalka ka baxo safiirka etoobiya ee soomaaliya waxay sidoo kale amartay in la xiro qunsuliyadaha etoobiya ee hargeysa iyo garoowe toddobaad gudaheed haddii la fulin waayena ay tallaabooyin kale oo dheeraad ah qaadi doonaan somalilan iyo puntland oo xiriir dhowlala etoobiya labaduba waxay ku gacan sayreen tallaabada dowladda federaalk soomaaliya ay qaaday waxayna sheegeen inaanu khusaynin amarkaasi haddaba xiisaddan iyo muranka siyaasadeed ee gudaha iyo dibaddaba uga furan dowladda saamayn intee leeg ayay ku yeelan karaan dib u dhiska dowladnimada dalka soomaaliya sidee ayuuse ku yimid dabaca dowlad dhiska soomaaliya abuukar carmaan waa qoraal soomaaliyeed horena wuxuu u soo noqday ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan maraykanka dhismaha dowladnimada waxaan u malaynaa xoogaa mudday soo jiitamaysay yani marka laga soo bilaabo caarta oo kaleeto ilaa iyo maantadan oo afar maxaa ka soo wareegata hadeertaan afar iyo labaatan sano afar iyo labaatan sano marka laga reebo waxyaalo yar yar oo adiga iska symbolic ah oo ayba yani qolyihii ugu horreeyey in ay yidhaahaan annaga dowladnimadii xamarankeen kuwii kalena yidhaahaan annaga wiila somaliyan idiin qaban yani waxyaalo yar yar oo aan accomplishment yar iyo saasoo kale cid kasta way tirsan kartaa ilaa iyo kuwa maanta joogo laakiin guud ahaan markaad fiiriso waxaad u malaysaa inaan weli la fahmin soomaali horta maxay isku qabsatay oo maxaa dagaalkii oo sokeeye iyo maxaaba sababay sidee xalka loo heli karaa sidey wax usoo kala horeeyaan intaasoo dhanba waxaan u malaynaa inay yar yihiin inta isweydiisa mugta marka wax consistently nidaam lagu soo socday oo labaatan iyo afartaas sano la leeyahay dowlad dhismaday way sii hagaagaysaa maalin kasta oo sal oo ballaaranay sii yeelanaysaa haddii uu jiro anigu kolleyta ma arko maantana waxaad u malaysaa full circle inaan soo galnayo middii mid u eg in la gali doono oo hadeertaan waa tan aad og tahay constitutionkii wax laga bedelay iyo iyo raddi ficilkii ka yimid puntland iyo kii horeba markii horeba qar saarnaayo ayaama dhexdaas wadahad waanwaantii yaryado u socotay soomaaliya iyo somalilanna iyadana meel xun joogto dowladihii dariska ahaan ay arrimahaas ka faa'iidaysanayaan oo aad moodaba in wixii afka laga lahaayo yani dowlad madax bannaanaan nahay oo karti leh oo adduunkana laga aqoonsan yahay oo awaamirteeda fulisan karto inay wixii cid yaraa markii horeba ogeed inaysan taas yani lugo ay ku taagan tahay oo oo adag inaysan jirin hadda way iska soo baxeen waa iska soo shaacbaxeen waayahay marka markaad caqabadaha gudaha ee muranka dastuurka ugu horeeyo waxaa iyaduna taagnayd arrintan etoobiya iyo soomaaliya u dhaxaysa markaad isku geyso etoobiyana door weyn bay kuleedahay arrimaha soomaaliya ciidamana way ka joogaan derisna way la tahay muddo intee leeg bay arrimahani dib dhigi karaan ama hakin karaan qorshihii socda ee dib u dhiska dowladnimada dib u dhac waxay ugu keeni kartaa horta dowlad ma tihid haddii aadan ahayn dowlad sovereign oo madax bannaan haddii aadan ahayn dowlad maba tihid ba asla madax bannaanidana shuruudo badanay leedahay shuruudahaas waxa ugugu weyn waa midaan amnigeewa waddankan yaa ka taliyo yaa awooddeeda leh yaa xuduudaheeda ilaashan karo yaa qawaaniinteeda dejin karo afar bil kasta waa kuwan unka report laga geynayo la leeyahay soomaali yani xaaladdaanay ku sugan tahay which is unnecessary marka intaasoo dhan waa hor laga baxa midda ka sii wada weyn intaasoo dhan waxa waaye haddaan hashaan kugugu soo dhameeya haruuno midda ka sii weyn waxa waaye walaalo ilaa iyo haddadaan lama fahmin dhibka ugu weyn oo soomaaliya haysta intaan la gaarinba dowladaha dariska iyo shisheeye iyo intaan la gaarin waxawaaye reconciliation dhabe dib u heshiisiin dhabe weli ilaayo maantadan ma dhicin mud oo independent from kuwan bostonka oo isku haysto siyaasaddan raqiiska iyo iyo anaan madaxweyne raba inaan noqday dad ka baxsan inay gogoshaas fidiyaan tii waa la la'yahay marka dadka kala hadashan waxayba mamoodaanba inay wixii iska soo afjarmeen oo dhammaadeen cid is-aamini karta ma laha haddii aan la helin aan mataqaanaa dib u heshiisiin dhaba haddaan la helin murankan siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland oo muddo soo jiitamayey ayaa khubarada indhaindhaysa arrimaha soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu dowladda federaalka ka jeedin karo inay ka miro dhaliso howlihii ay soo qabatay labadii sano ee lasoo dhaafay daahir mire jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska afrika ah horeyna wuxuu xilal uga soo qabtay dowladaha soomaaliya waxa uu ka digay in labada sano iyo dheeraadka ka harsan muddaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku dhammaan karto muran siyaasadeed
aniga waxay la tahay inay ugu yaraan labada sano oo soo socdo oo xasan sheekh u hartay ay keeni karto in ujeeddooyinkii waaweynaa oo ay ka mid ahayd in la dhaqan geliyo guulihii labadii sanoo hore ay gaartay dowladda xasan sheikh oo ay ka mid ahayd dancafintii hub cunaqabatayntii hubka oo laga qaaday kubiiristii east african communityga maxaan ku idhaahdaa ciidamada ajnabiga oo rabay in laga kaxeeyo meesha oo markaa soomaaliya dalkeeda xor u noqoto shabaabka oo meesha laga saaro midnimadii soomaaliya oo lasoo lasoo celiyo arrimahaas oo u ahaa soomaaliya arrimo yacni kalibkeenidooda iyo dhammaystirkooda ay yihiin waxyaabo masiiri ah oo soomaalidu ka maarmin oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo dhinac kasta oo soomaaliya taabanahayay dadka soomaalida isku raacsanayn waxaan qabaa labada sano oo soo socda waxay ka dhigi kartaa laba sano oo khasaaray oo lagu jiro isjijiid iyo aan ballanno iyo aan meel isugu nimaadno iyo aan wada hadalno iyo aan isu hanjabno iyo waxyaabahaasay keeni kartaa
madaxweynaha soomaaliya waxa uu difaacay nidaamka loo marayo wax ka beddelka dastuurka iyo hay-adaha dowladda iyo guddiyada ka shaqaynaya baarlamaankaa ka doodayo guddiyaduna wixii kaloo la tashiyo iyo maxaanku idhahdaye gaarsiin iyo ay u baahnaayeen yacni markaa waa maxay dastuurkii heerow ka soo gudbay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii inay ka heshiiyaanoo ka soo gudbay luqadii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneedeen luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu u soo gudbay in las dhinac wixii la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu u soo gudbay baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay intaas oo isdaba socotaa la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhowaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yiilay dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanki muxuu sameeyey yacni sida hadda aan ka sheegaya wiilasha guddiyada ku jira ee qaarkood duruufaha ayuu duruufaysan dastuurka inainay ka shaqeeyaan dhammaystirkiisa u taagnaayo kale baarlamaanka muxuu sameeyey maalmo uuna shaqayn jirin inuu shaqeeyo saacado uusan shaqayn jirin inuu shaqeeyo muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeria iyo maalmo dheeria la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahay muhiimadda uu leeyahay iyo wakhtiga uu leeyahay loo saamaxo waa ku ammaanan yihiin waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka
aniga ka madaxweynahaan waxaan arkay niman saaxiibaha oo igu eedaynayo madaxweynihii dastuurka u ololaynaya war shalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga maa intaan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeya waana ka shaqaynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa brocessaan ka shaqeeya aniga in laysku yimaado la tashado la wado wakhtiga la ilaaliyo maxaanku idhahdaa lasoo gabagabeeyo maxaan ku inta la ilaalinayo maxaan ku irahdaay wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan ibraahim iidle sulaymaan waa la taliyaha sharciga ee madaxweynaha soomaaliya waxaan weydiiyey in dowlad dhiska soomaaliya xilligan uu caafimaad qabo marka la eego khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo puntland iyo weliba mucaaradada kale ee lagala hor yimid wax ka beddelka dastuurka markii burburkii dowladnimada laftigeeda waxa lasoo maray saddex marxaladood baa lasoo maray marxaladii ugu horreysay oo ahayd labada kun iyo ilaa labada kun iyo afartii oo qarameen lagu shaqaynayay o aanu dastuur jirin marxaladii dambe laftigeeda ilaa iyo labadii kun iyo afartii ilaa labadii kun iyo sideedii oo iyana aanu axdaqarameed ahayd marxaladii ka dambeysay ee madaxweyne sheekh shariif oo iyana marxayd ku timi axdiqarameed laakiin la diyaargareeyey dastuurka kumeel gaarka ah waxaa soo afjarmay axdiqarameedadii waxaa loo gudbay dastuurka meel gaara oo aan dhammaystirnayn oo laysla gartay in waxa ka dhiman ay dhammaystirto dowladda rasmiga ah ee talada dalka la wareegaysa labada kun iyo laba iyo tobanka dowladdaas soo noqotay dowladdii uu ku yimi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda rasmiya oo lagaga baxay dowladdii kumeel gaarka ahayd waxay hor yiilay oo lagu wareejiyey kow wuxuu ahaa dhammaystirka dastuurka laakiin say doontoba ha u dhacdee ah laguma guulaysan in hawshaa dhammaystiro marka waxa uu noqday qabliyuu noqday xilligaas laguma dhamaystirin xilligii ka dambeeyey oo ahaa baarlamaankii tobnaadna laguma dhamaystirin labadaa baarlamaanba waajibaad baa saarnaa umay dhamaystirin iminka waxaa daba timi in arrintaas la dhammaystiro oo la waajaho ayaa waxay noqotay mid ka mid ah priority-ga amaba waxyaalaha number one-ka u ah hogaaminta amaba dowladda u hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasaana keentay maanta in la galo oo dastuurkii la dhammaystiro waayahay marka dowlad dhiska soomaaliya xilligan markaad qiimayso ma mid caafimaad qaba ma mid dhaawacanba ma mid weli shaqadiisu shaqadeedu kala dhiman tahayba
maanta taas waxaa la gaari karaa marka ay dhammaato hawsha marka ay dhammaato ayaa taa qiimaynta la gaari karaa laakiin gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirkii dastuurka isaga aasaas u ah dowlad dhiska iyo hay-adaha dowladda gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirka dastuurkii oo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ugu taagnaa oo ka mid ahaa dhismaha kala qaybinta awoodaha ama ha noqoto awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waayadii hore way kala caddayd dowladihii rayidkaa way kala caddayd tii militariga waa la yiqiinay laakiin intii ka dambeysay casta ilaa maanta waa laisku haystay madaxweynaha iyo awoodaha waa laisku haystay maanta waa lakala waa la kala saaraya oo habaas haddaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha ma aha qodobka cusub dowladnimada soomaaliya iyo taariikhda dastuurada soomaaliya iyo baarlamaanada soomaaliya dastuurkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii qodobkiisa sideed iyo tobnaad faqradii saddexaad waxay tilmaamaysay in madax ra-iisul wasaaruhu uu madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karayay soona magacaabi karayay ra-isul wasaaraha taasoo macnaheedu ahayd inay waajib ahayd in ra-iisul wasaaruhu haysto kalsoonidiisa madaxweynihiisa iyo kalsoonida baarlamaanka waayo marka sidaad la socoto eedu ma aha in in arrintani ay ku cusub tahay dowladnimada soomaaliya in kale eedu waxa weeyaan nidaamkii dhismaha dowladnimada dastuurku sidaad sheegtay qayb muhiima ka yahay in la bedelayo lana ansixinayo iyadoon dadkii u wada dhannayn oon laga wada qayb gelin munaaqashadiisii iyo tan labaad oo ah awooddii madaxweynaha in la kordhiyey awooddaasoo horay u baahsanayd oo madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare baarlamaankuna ay xilka ka qaadaan hadda labada awoodood madaxweynaha la ysugu geeyey tafadal
waa sahlan tahay horta arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan awoodaha horta arrintan kuma cusba waa qodob oo saan hore kugu sheegay waa talabaad ee ma laga soo wada shaqeeyey oo ma loo dhama oo processkana ma soo socday waxaan aaminsanahay guddigii hore ee laba laba guddi oo dastuuriya oo hore u jiray labaduba way ka soo shaqeeyaan waxay soo dhigeen talooyin waxay keeneen mid qodob walba waxay ka keeneen saddex aragti oo ay ahdeen tii la doono ha la qaato tan ha la qaato tan labaad ha la qaato tan saddexaad ha la qaato guddigaasi waxay sameeyeen la tashi ballaaran bay sameeyeen waxay la tasheen dowlad goboleedyaday tageen waxay la tasheen bulshada rayidka ayay la kulmeen guddiga ka dambeysay saasoo si lamid ah ayay iyana u sameeyeen la tashi oo ay dowlad goboleedyada u tageen oo ay la shireen qaybaha kala duwan ee bulshada marka lama odhan karo lagama wada tashan maamul goboleedka puntland waxay ku eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu jebiyey dastuurkii waxayna sheegeen mas-uuliyiinta maamulku in ilaa inta laga helayo dastuur heshiis lagu wada yahay ay aqoonsigii kala laabteen hay-adaha federaalka daahir mire jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska afrika ah arrintan dib u eegista dastuurku haddii baarlamaankii xamar fadhiyey oo gobol walba ka soo jeeda ay dib u eegayaan maxay ku xumaatay arrintaas boqolkiiba siddeetan eighty percent nidaamka dastuurka oo lagu wada joogo institutionska xamar ka jira ma xukumaan ee waxaa xukuma stateyada xukuma dalkan maraykanka hadda joogo haddii la doonayo dastuurka maraykanka in wax laga bedelo two third saddex meelood marka loo qaybiyo labo waa inay marka hore ogolaataa xataa arrinta in laga hadlo maaha in la bedelo in laga hadlo dabeetana in laga hadlodaas waxaa kasii daran hadhowto shuruudaha ka dambeeya taas oo ku xiran marka saddex saddex waxyaabood baa dastuurka u qaybsan yahay mid waxaa weeye awoodda ay iska leeyihiin stadiyadu midna waxaa weeye awoodda stadiyadu siiyeen ama u ogol yihiin inay siiyaan dowladda dhexe midna waxa weeye awoodaha labada dhinacba ay wadaagaan arrinta markaa ku saabsan dadka ama senadka ahaadeen ama howska ahaadeen ama wasiirre ahaadeen dadka ahaadeen oo ah inay iyagu go-aan ka gaari karaan nidaamka dastuuriga ah oo dalka ka jira arrin jirta ma arrintaas qoraaga abuukar carmaan waxa uu isagu qabaa in markii horeba aan wadiiqo sax ah loo marin dhismaha dowlad dhiska soomaaliya walaalow dowlad kasta oo hadda kuwan waxaan sheegaynaa ama dimuqraadiga ah ama aanan ahayn dowlad military oo xoog ku haysato kuwaan ahayn kulligood waxay wada leeyihiin constitution ay qaban constitutionkaasoo ka hadla qaabkay isku maamuli lahaayeen ku salaysanna dhaqankooda diintooda iyo siyaasadooda oo mataqaanaa soo jireenka ah intaas intaan la gaarin constitution idma dad oo isdagaalay oo oo kala fogaaday oo aan is-aaminaynin maalin kuma tashtaan la sidown aan constitution samaysano saas wax weligeed uma dhicin adduunka haddana ma dhacayso dowlad soomaaliyeedoo sallahan rabnaa inaan dhisno intaanoo walaaloo labaatan iyo dhowr milyan ah ay ku midoobaan aniga hadduu jiro kollayto ma arko qofkaasiito qof afka ka dhahayo waa jiraa waa sida la yidhaha everything that glitter is not gold wax kastoo dhaldhalaala dahab maaha mugto erayada waa la iska dhihi karaa inuu qof inuu meel suu istaago waxaan rabaa dowlad inaan dhiso waxaan rabnaa inaan saan noqono way yidhaahaan kulligood laakiin xaqiiqada qof oo taas hayo daliilka ugu yani ugu maxaa la yidhaahaa ugu muhiimsan oo aan maanta soo bandhigi karo waxawaay walaalow waxaa ii sheegtaa waddanka every four years qof kasta oo dowladnimada qayb ka ahaa hal mar la wada xaaqaa iisheeg meeluu ka jira iisheeg executivekii ya madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wasiiradii hal mar la wada xaaqaa baarlamaankii hal mar la wada xaaqa kuwo cusub ay imaanayaan technocratskii kuwii maxaa la dhahaa wasaaradaha ka wada hayay boosaskii muhiimka ahaayoo dhan kulli la wada xaaqaya oo dad cusubo on the job training ay hal mar imaanayaan afar sano kasta meelay adduunka ka jirto bal ii sheeg xataa dowladaha dhismay oo soo jireenka ahaa ma qabaan system saase mana samayn karaan dowlad kusii jiri karto systemka noocaasa ma jiro waanan wada ognahay oo waan ognaho saas inay wax u dhacaan waxaan soo arkanay waxaan soo fiirsanaynay labaatan iyo afar sano waa rubac qarnigo rubac qarnigan saan u fiirsanayn waa isla filinkii marka cid dhahaysa ma laha warnimayow at least aan qaar reebanno oo nus maanta ha la bedelo oo baarlamaanka ka mid ah nuska kale ha la bedelo laba sano kadib sida qawaaniinta ahayd why continuation macnaha continue yani inuu jiro system oo oo taxanoo mataqaana kan meeshuu hoosha ugaga tagay ka kala sii wadi karo
dastuurkan lagu samaynayo wax kabeddelka ayaa soo ahaa kumeel gaar tan iyo bishii ogost sanadkii labada kun iyo labayo tobanka markaasi oo ay ansixiyeen ergooyin dhan siddeed boqol iyo shan iyo labaatan waxaana la filayaa inuu kumeel gaar sii ahaado ilaa afti dadweyne loo qaado la taliyaha dhinaca sharciga ee madaxweynaha soomaaliya ibraahim iidla sulaymaan ayaan weydiiyey in xataa isbeddelka lagu samaynayo dastuurkan kadib uu weli sii ahaanayo ku meel gaar ilaa meel la saarayo arrinta somalilan horta waa sax sidaas way cad tahay waxayna ku qoran tahay habraaca labada gol ay u ansixiyeen ee dastuurka lagu ansixiyay ay caynkaas ay caynkaas ku cadda hagaag laakiin waxaa yaalla shaqa intaa taalla inta ka horreysa aftida iyo somalilan shaqaa taalla oo ah in la qabto kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ta iminka la hayaana waa shaqadii la doonayay in la qabto ee ahaa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan in la qabto weeyaan ta iminka ay tahay in gacanta lagu hayaa ee hay-adihii loo igmaday ay gacanta ku hayaan cid laga hor jooga ma la diidan yahay oo intay aragti keentay la diidayna ma jirto haba yaraatee bal waa la waa waa la daba socdaa waxaa laga waa la daba jooga waxaa leeyahay cid walba maxaa maxaa kusoo kordhinaysaan baa laleeyahy tan maxaa ka qabtaan tan maxaa ku diidan tihiin hadday jirto aragti ku ku saabsan waxyaalaha tan dastuurka ah wax ka duwan in la in la qabo in golaha la keenaba fiicanta ama ha noqoto golaha baarlamaanka ha noqoto oo soomaaliya waa ku dhanta meel ay joogtaba waa ku dhanta oo xildhibaanadii ay lasoo doortay ayaa ku jira marka laga reebo somalilan iyagu xildhibaana lagu soo doortay somalilan oo halkan joogaan ma jiraan laakiin puntland xildhibaanada lagu soo doortay halkanay joogaan dood goboleedyada kale halkan waa lagu soo doortay halkanay joogaan madaxdii kale way joogtaa waxaa la gudban in ay aragti caafimaad inta lagu eego oo niyadsami lagu wada hadlo in la yidhahdo waxaanaan u aragna inaanay inay sax yihiin ee taaha laga daayo tan ha lagu daro oo tan tan tan ha laga daayo inay aragtida saxda ee caynkaa tahay ee inala wada gudboon ayaan aaminsanahay soomaaliya waxay u tixgelisaa somalilan qayb ka mid ah soomaaliya inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah haddana somalilan waxay sheegtay inay tahay dal madax bannaan war qoraal ah oo dhowaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa mar kale ku celiyey inay somalilan tahay dal madax bannaan taasi oo ay ku jirto madax bannaanida dastuurka waxay sheegtay somalilan in arrimaha ku saabsan dastuurka soomaaliya ay tahay arrin gudaha ah oo u taalla soomaaliya isku day la isku dayo dastuurka in lagu dabaqa somalilanna aysan sharci ahayn dhinaca kalena v o a waxay la xiriirtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebiyu tedla waxaana uu sheegay inaysan xilligan doonayn in arrinta ku saabsan hadalkii ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ay kaga hadlaan warbaahinta barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo